gudoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne mustafe cusmaan maxamuud ayaa booriyey ayaa ku booriyey ardayda sanadkan galaysa imtixaanka dugsiyada sare iyo kuwa dhexe in ay si adag ugu diyaar garoobaan islamarkaana ay muujiyaan dadaal dheeriya wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo tan federaalka ayaa qaadi doona imtixaanada shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kan dhexe dugsiyeedkan imtixaanka shahaadiga ah waxaan kula dardaarmayaa ardaydaas inay dadaalaan juhdigii ay soo bixinayeen sarooyinkii inay laba laabaan maxaa yeelay imtixaanka markuu soo dhow yahay waa in aada badisaa akhriska ka jawaabidda su-aalaha oo ardayga asaga iyo ardayda kale oo walaalihiisa ay iskaashtaan ay carshadarada si fiican u akhriyaan ay u diyaar garoobaan imtixaankaas iyagoo oo weliba duruufo adag wax kusoo bartay haddana waxaan leenahay bal insha allahu tacaala imtixaankaas waa ku guuleysanaysiin waana imtixaan iyaga ay u horeeyaan meahe ardaya hortood ka gudubtay waxaan kula dardaarmayaa ardayda imtixaanka magaca imtixaanka yahay oo markii imtixaan la yiraahdo waa haddii lagu weydiiyo naftaada hadii wax lagaa weydiiyo ama jirkaaga wax kamid hadii wax la weydiyo waxaa laga yaabaa inaad qalqasho oo imtixaanka sidiisa uu iska argagax yahay laakiin waxaa leeyahay isdejiya insha allahu tacaala waad baasaysaan hadduu ilaah yihahdo kaalimaha horena waad geli doontaan waxaa kaloon hambalyeynayaa waalidiintii ardaydaas ku soo dadaashay hiil iyo hool la garab taagneeday iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ubadkaas aada wax soo barteen dhaqaale aada ku bixiseen isagana mid dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa anfaca inuu ka dhigo oo waxuu bartay wax nacfila ay noqdaan ee birrina ummadda uu ku anfaco maamulayaashii iyo macalimiintii ardaydaas ay iyagana waa soo barbaariyey oo waalidkii labaad ah iyagana waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo dulqaadka iyo sabarka aada soo sameyseen xilliga lagu jiro oo aan ognahay iyo weliba hadda baraha bulshadii oo si saa-id loo isticmaalayo ardaydii oo taleefon nooc ay kala duwan wato maamulayaashana sabarka ay muujiyeen iyo dulqaadka ay u muujiyeen iyo xilliga adag ay ardaydaasi wax ku baratay waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin macalimiinta iyo maamulayaashaba dhammaan marka intii ka qeyb qaadatay waxbarashada ardaydaas ilaahay ha ka abaal mariyo